bismillaahi raxmaan raxiim asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba mar xiliyadaani oo kale barnaamijka anigoo cabdifataax axmed ah ayaa idiin soo saara anaan idinla socodsiin doona ee saaxiib yaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijkayaga barnaamijka dhalinyarada waxaynu kaga hadalnaa toddobaadkiiba mar diiradna aynu ku saarnaa warbixinadii ugu dambeeyey amuuraha dhalinyarada toddobaadkani barnaamijka waxaynu intiisa badan kaga hadli doonaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle oo magaalada jowhar ka daafurtay tartanka xuska maalinta dhalinyarada dunida ee laba iyo tobanka bishan ee agosto ku beegan kaasi oo socon doona kowda ilaa iyo laba iyo tobanka bishan tartanka toddobaadkan ayaa waxaa ka qayb gali doona kooxaha ka dhisan afarta xaafadood ee magaalada tani jowhar ay ka kooban tahay daafurka munaasabadda furitaanka tartankan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mas-uuliyiin iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaano ka socda labada gole ee maamulka hirshabeelle
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
tartankan oo diiradda lagu saarayo maalinta dhalinyarada dunida maalintiisii koowaadna dhexmaray kooxaha hormuud iyo sidoo kale kooxda badbaado ee magaalada tani jowhar ayaa kusoo idlaaday hal gool iyo waxba oo kooxda hormuud ay kaga adkaatay dhigeeda badbaado wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle oo soo qabanqaabisay tartankan ayaa tilmaamtay in diiradda la saari doono sidii loo horumarin lahaa nidaamyada kala duwan ee ciyaaraha iyo horumarinta isboortiska geyiga ugu horeyn qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qaybgalay munaasabadan oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiir ku-xigeeno labada gole ee maamulka hirshabeelle ayaa munaasabadda ayaa goobta tartanka oo ka dhacayay waxa ay kasoo jeediyeen muhiimadda uu leeyahay tartanka kubadda cagta ah ee lagu weyneynayo laba iyo tobanka agost oo ah maalinta dhalinyarada dunida wadaagga sanad ali bashiir aadan aaga mahad celinayaa mar walbuu saa inuu garab taagan yahay isboortiga aad asina u jecel yahay hay-adda i o m iyadana waa ka mahad celinaya oo koobkan maanta under seventeenka ah oo ayagana maalgeliyeen gudoomiyaha dhalinyarada degmada guddoomiyaha dhalinyarada gobolka xildhibaanada dhammaan koobkan koobkan waxaa loogu talagalay afarta xaafad afartaas xaafad afarta xaafad ee johor ka kooban xaafad wado laba kooxaa lagasoo laga soo xulay waxaana waxaana maanta daafuray as rasmi ah u daafuray koox ka socoto xaafadda kulmis oo lagu magacaabo hormuud iyo koox ka socoto xaafadda hantiwadaag oo lagu magacaabo iyadana badbaado hay-adda i m iyadana waxaan ka codsanayaa sanad ka xig hadduu ilaahay yidhaahdo iyadana in garoonkan isoo sidaana ahayn in wax anaaga bedelaan waxaan hilmaama hadal kuma jira bahas xaafaddan ayagana mar walba sidaanaynu garab taagan yihiin ayagana waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim marka hore wasiirka wasaaradda isboortiga golaha wasiirada kale iyo xildhibaanada maamulka degmada jowhar ururka dhallinyarada gobolka iyo degmada hay-adda i o m dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu run ahaantii maanta farxaday noo tahay haddaanu nahay reer jowhar gaar ahaan magaalada jowhar gaar ahaan ka guddoomiye ahaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyeynayaa n wasaaradda wasiirka iyo agaasimaha guud ee isku howliyey in ay isdhexgal bulsho ay ka fuliyaan degmadan jowhar ama magaalada jowhar waxaan leeyahay waa soo dhowaynaynaa haddaanu nahay golaha deegaanka degmada jowhar anoo ku hadlaaya magacooda wasiir iyo agaasime waxaan leeyahay hore u socda qaabka aad baddo ku bilaawdeen waxay noogu sii fiicneed garoonkan oo noo xiran oo qurux badan inaan ku ciyaarno laakiin waa tegi doonnaayo rooma hal maalin lama dhisin tanna waxaan sugaynaayo in magaciisii aad si deg deg eh aad wax noogu qabat maantay taariikhdu kowda tahay bisha agoosto waxaa sharafinu ah inaan halkan ka dahfurno tartanka isdhexgalka ciyaarta kubadda cagta oo runtii dhex marayso da'da todobiyo-toban jirada ah ee degmada jowhar afarta xaafadood kulankan waxaa isku arki doona siddeed kooxood waxaan rajaynaa insha allahu inuu noqon doono kulan isdhexgal kulan nabad kulan dhammaan bulshada runtii ay ka qayb qaadato keliya ma noqon doono kan kulankan waxaa jiri doono kubadda kolayga oo iyada naftooda ay gebdha reer jowhar ayagu naftooda ay cayaari doonaan oo runtii kooxa iyagana ay isku arki doonaan sidoo kale waxaa jiri doono maalin lagu soo bandri doono hidaha iyo dhaqanka oo runtii maalin weyn naqi doonto guud ahaan wuxuu socon doonaa dabaaldegadan labiyo toban maalmood dhammaan waxaan rajaynayaa inay ka qayb qaataan bulshada qaybada kala duwan ujeeddada kulankani ayaa wuxuu yahay isu keenidda iyo isdhexgalka bulshada runtii ka wasaarad ahaanna waxaan sii wadi doonaa dadaalada noocaana hadda maanta waxaan joognaa garoonka shoongale oo runtii ay ka muuqato inuu u baahan yahay xoogaa dhismo u baahan yahay mas-uuliyiintii halkan ka hadashana ay runtii dhowr mar afka ku dhabeen marka waxaan rajaynaya insha allahu ayadana inaan dhowaan dhisi doono hadduu ilaah yihaaho dadaaladiina wadnaa sidoo kale waxaan dhisi doonaa laqanya stadium oo ku yaalla beledweyne oo runtii labada garoon ugu waaweyn ee dowladda hirshabelle ah guud ahaan waxaan isku howli doonaa dhalinta hirshabelle sidii loo hormarin lahay dhan kastay tahay hadday ciyaaro noqon laheed iyo haddii ay noqon laheeday tababaro iyo hadday noqon laheeday waxbarasho wasaaradda runtii waxaa u qorshaysan guulo waaweyn oo ay rajaynayso insha allahu maalmaha dhowaan inaan soo bandhigi doonno marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaado kulankan quruxda badan leh ee ku dhex maraayo da'yartan oo aan weli hore looga qabanin dowladda hirshabelle marka sidoo kalena waxaa arki doontaan waxyaaba cusub aa arki doontaan maalmaha soo socda insha allahu aad iyo aad umahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatulah bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilaah allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iskala oo galabtan iskaga soo kulmiyey garoonkii degmada oo gobolka shabeelaha dhexe waxaanu maanta mahad ballaaran u celinaynaa wasiirka isboortiska iyo agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiska iyo gudoomiyaha dhallinyarada isboortiska iyo gudoomiyaha isboortiska degmada johor saaxiibkay gudoomiye cabdulaahi xuseen sheekh dali waxaan kalena aan rabaynaa halkaa inaan iidan mahad celin u sameeyo taliyaha saldhigga degmada johor oo mar kasta garab istaagan inay dhacdo isboortiska kana shaqeeya gudoomiyaha isboortiska mar kastoon garoonkan ciyaaro ka socotan waxaan hamiga uleedaha isboortis adig waa kaayo mahad celinaa waxaan rabaa inaan egelsa gaar ahaan oo mahad celiyo afarta xaafadood oy maanta u bilaabatay koobkii isdhexgalka bulshada isdhexgalka bulshada waa shay aad iyo aad u muhiimsan inay dhallinyarta isdhexgalaan isdhexgal wanaagsan sidaan oo kale loogu sameeyo waa markii u horeysay maha mar kastana waa dhacday maantan ciyaartan waxay ku bilaabatay xaafada handawadaag iyo xaafada kulmis oo hadda maanta ciyaarta noo mareyso maxay dhahaan kambina noo dhacay gabagawa noo mareyso waxaana cid kastoo kasoo qayb gasheen waxaanle waa ku mahadsantihiin hay-ada arantan maargins u amn waxaanle adin waa ku mahadsan tahay waxaana kaa codsanaynaa haddii anigoo ku hadlaayo magaca magaca ku hadlaayo dowladda hirshabeelle ahna xildhibaan ka tirsan dowladda hirshabeelle inay garoonkan oon dhowr mar la dhagax dhigini wasaaraddana mar kasta hiigan u tahay inaan la dhagax dhigoo la dhiso cid kastoo garab noogu siisan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaana rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa intaan la gaarin garoon qurax badan oon ishana qawanayso wasiir waxaan ku leeyahay kiib gooyin hore u soco isdhexgalkan waa shay muhiim waxaan rabnay siigaraan oo u mahadceliya agaasimaheeya saaxiibkii amiin oo markas isagana diyaaru ee meel kastoo istago in shida caadadiis ay tahay waxaan la agaasi maatay nakiib goyn hor u soco waana kaayo mahadcelinaa sida quraxda badan oo ciyaaraha maxaa yeele mar kasta uu garab istaagin inta kasoo qayb gashan maxaa yeele kulliga mahadsantihiin wadda guulaysta mahadoo dhan ilaahay u sugnaatay noogu suurogeliyey garoonkii shoongala galabta inaanu isugu nimaado kana daafurno dhisidda dhallinyarada mustaqbalka insha allah haddii ilaah idmo waxay markhaati u tahay iyadoo maanta furitaankii koowaad uu yahay qaybgalayaasha sidaad warkaysiin inuu buuxo garoonka reejowhar ama reer shabeellada dhexe waa dad wanaagsan isboortiga jecel isdhexgalka bulshada jecel wax wada qabsiga jecel marka insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda wasiirkaiyo agaasimihiisa waxaan ka rajaynaynaa insha allah garoonkan oo cagaaran garoommada caalamiga ah ee adduunka la mid ah soo jiidanaya indhahooda in maaragta insha allah ayagoo iska kaashan doono duqa magaalada iyo dhammaan muxuu ahayay iyo degmadaba in ay suuro gelin doonaan maalinta maalinteeda kaloon imaan doono aan meel cagaaran oo qurux badan imaan doono insha allah haddii ilaahay idmo wayna noo sheegeen in ay maaragta brosees fiican marayaan ilaahay idinkiis waana ka rajaynaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hambali ayaan idin leenahay dhallinyarada reejoor insha allah
بسم الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شرف ay tahay inaan kasoo qayb galo koobkan ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda hirshabeelle ay qabatay oo wasiir caynta uu hogaaminayo runtii waxaa ku cayaaraya ama isdhexgal bulsho ku samaynaya dhallinyaro degan afarta xaafadood ee magaalada jowhar kuwaasi oo laga soo xulay min laba kooxood dhallinyaradan ayaa loogu talagalay inay ka dhigtaan marna jimicsi marna dhallinyarada hamiga sboortiska kale inay helaan taageerid kubadda cagta ah iyaga oo raadinaya magac iyo helista koob wasiir caynte waxaan uga mahad celinayaa shaqada uu qabtay muddada wasaaradda joogay runtii dhallinyarada hirshabeelle waxaa u baxay iftiin badan waxaa laga shaqeeyey garoomo qayb ka mida hirshabeelle ku yaallo waxaa la sameeyey kooxo hirshabeellaha ayaa la dhiirigeliyey waxaan rajaynayaa wasiir caynta in koobkii guud ee hirshabeellena uu ka shaqeeyo oo uu isu keeno dhallinyarada labada gobol ee aan aragno in degmooyinka ay ka kooban tahay hirshabeelle koob loo qabto oo lagu wada dheelo aan aragno balcad iyo buuloburdo xifaaltamaaya inaan aragno beledweyne iyo jowhar oo wada dheelaaya inaan aragno maxaas iyo mahadaayo wada dheelaya insha allah waana nin awooda wuuna wadaa hawsheeda si guud waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada sboortiska ee magaalada jowhar gaar ahaan guddoomiyaha dhallinyarada sboortiska degmada jowhar oo isna qayb ka ah fulinta in barnaamijkan uu dhaco waxaan leeyahay dadaal waxaa loo baahanya inaad laba jibaartaan kulamada noocan oo kalea dhallinyarada waxay ka ilaalisaa inay si kale u fakeraan waxayna ku mashquulisaa inay lugtooda iyo xirfadooda yani ay wax ku raadiyaan waa mahadsantihiin guud ahaan hay-adda i o m oo barnaamijkan taageeraysa garoonka aad fadhisaan waa ujeedaan waxaan codsanaynaa wixii aad ka qaban kartaan inaad ka qabataan waxaan diyaar u nahay oo horeyna wasiirku u dhagax dhigay bulshada jowharna ay diyaar u tahay in haddii ay hesho cid caawisa ay qayb ka noqoto inay ka shaqayso marka wax jugna siyaan rabnaaye i o m waxaan rajaynaa insha allah inay nagala shaqayso waa mahadsantiin
awla assalaamu calaykum magacay waa axmed cabdi usmaan oo ka tirsan kooxda buulu jasiira guushan aamaadda gaar oo ku faraxsanahay waxaana kasoo ballan qaaday hooyadii macaan inaa aamaadda guulaysanayo koobkan koobkii xigi dad guulays qeyba ka mid ah maxaa ladahay guushan aamaadtu gaarina maxaa ladahay inta maku soo koobi karo hooyadii macaana uu ambalyeena inkastoo aa wax gool ah u dhalinin oo ku faraxsanahay tiimkan mar walba forever waa amasbuul ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle mudane maxamed caynte ayaa tilmaamay in tartankani uu noqon doono mid mar waliba la qabta islamarkaana lagu weyneeyo laba iyo tobanka agost maalinta dhallinyarada dunida bismillahi raxmaan raxiim golaha wasiirada ee saaxiibaday ah maamulka gobolka maamulka degmada ugu horeeya guddoomiyaha degmada guddoonka dhallinyarada heer gobol heer state iyo heer degmo bahda isboortiga oo gudoomiyaha isboortiga uu dhankayga midig fadhiyo iyo dhammaan eh, ka soo qaybgalayaasha eh, eh, furitaankan tartanka kubadda cagta ee afarta xaafadood ee caasimadda jowhar ah dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, salaan kadib maanta waxaan u joognaa eh, kikofka ama daahfurka tartan ciyaar oo dhallinyarada afarta xaafadood ah sideed kooxood oo ka kala socota inaan tartan eh, eh, eh, nabad iyo isdhexgal aan u samayno eh, kaasoo ka qayb ah kambeyn weyn oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ay qabanayso bilaabanaya maanta kun eeg maalinta dhallinyarada adduunka oo labaiyo tobanka agoosta ah Eh, intii aan ku guda jirno kambeynkaas labaiyo tobanka beri ah waxaan rajaynaynaa in activitiyo badan ay noo qabsamaan oo tartankan ugu horeeyo mid kaleo kubadda koleyga uu ku xigo kii hidaha iyo dhaqanka uu ku xigo iyo xuska maalinta dhallinyarada oo maalinta ugu dambaysa ah waxaan eh, u mahadcelinayaa dhammaan eh, dadka howlaha gacanta ka geystay eh, qabsoomidda tartankan quruxda badan Eh, hadday noqon lahayd guddoonka dhallinyarada iyo isboortiga ee howlahan sida quruxda badan uga shaqeeyay ee addii sabot garaysa ee i o m iyo dhammaan bahwadaagta mashruuca uact waxaan rajaynaya insha allahu tacaala tartankan inuu noqdo mid eh, soo kordhiya isdhexgal dhallinyaro badan oo xaafadaha ah Eh, waxaan rajaynaynaa inuu noqdo dhallinyarada mid ka mashquuliya waxyaabaha maxaa la yidhahdaa bulshada saameynta xun ku leh una mashquuliyo isdhexgal iyo maxaa la yidhahdaa iyo saaxiibtinimo iyo wadajir iyo midnimo waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala inaan dadaaladeenna annagana aan sii laba jibaarno Eh, intii hadda saaxiibadii halkan ka hadlaysay eh, mas-uuliyiintii ahaa inta badan waxay ku wada celceliyeen garoonka aan joogno maanta ee shangole stadium isagana waxaan rajaynaynaa maalintan imaanay ilaa hadda dadaal badan aan gelinay Eh, marba waxbaa inoo hirgelayay hadda steejyadii ugu fiicnaay oo maxaa la yidhaahdaa gabagaba ah ee noo maraysa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dhowaan ayaguna ay maxaa la yidhaahdaa ay arki doonaan cid walba oo kaalin ka geysatana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waxaan rajaynaynaa in dhammaan dhallinyarada eh, caasimadda jowhar ay arkaan eh, dhallinyaradoodii oo da-aadoodii ahaa oo hadda nabarka aragtay sida aragtay u wada joogo inay maxaa la yidhahdaa isdhexgalayaan oo shaqo fiican oo isdhexgala oo isboorti ah ay wadaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa mahadcelin aan la soo koobi karin u jeedinayaa eh, heedaha amniga uu ugu horeeyo taliyaha saldhigga oo ciyaartan iyo dhallinyaradan in garoonka aan maanta si qurux badan aan u daawano eh, mas-uuliyaddeedii lahaa eh, iyo dhammaan hay-adaha kala shaqaynaya amniga Eh, ayagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan barnaamijka dhalinyarada oo saaxiib yaal idinkaga imaanaya radioga isna ay idinla soo saaray anigoo cabdifataax axmed ah halkaas aynu kusoo gabagabaynaynaa haddeen isu xasuusino barnaamijka toddobaadkan intiisa badan waxaynu kaga hadlaynay tartanka diiradda lagu saarayo maalinta labiyo tobnaad ee bisha agost kuna aadan maalinta dhalinyarada islamarkaana ka dhacay magaalada tani johar iyo mas-uuliyiin ka qaybgalay hadaladii ay ka dhexeen ilaa maynu kulanno toddobaadka xiga kuna kulanno barnaamijka dhalinyarada caynkaani aas ma dhaafno asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatu